shacabka ma jirin cagaahiyo gacmahayo igu waxa ay u egyihiin nadiif markaad korka laakiin waxaa dhici karta inay wasaqeeyeen jeermis aanu ishu qaban karin oo ka imanaya saxarada kaasoo sababi kara shubanbiyood ama daacuun caluuleed shubanbiyoodka ama daacuun caluuleedku waa dilaa ka ilaali ilmahaaga iyo qoyskaaga adigoo siinaya biyo nadiifa oo aan lahayn jeermis ama wasaq sidiinku ogaan karnaa in biyuhu ay yihiin kuwo nadiif ah oo la cabi karo haddaba waxaad u baahan tahay inaad samayso si aad caafimaadka naftaada iyo tan qoyskaagaba aad u ilaaliso sidan mar walba karkari biyaha la cabayo ama ku dar biyo sifeeyaha aw kutaabis mar kasta ku kaydi biyaha la cabayo weel nadiif ah gacmahaaga ku dhaq saabuun mar kasta oo aad cunto diyaarinayso iyo inta aadan cunin sidoo kalena dhaq gacmahaaga mar kasta oo aad suuli isticmaasho kari biyaha ugu yaraan ama ugu badnaan hal daqiiqa kuna dar maadada koloriinka ama kaniinka biyo sifeeyo si looga dilo jeermiska ka fikir in ilmahaaga iyo qoyskaaga aad ku weydo cudur aad ka hortegi karto cabidda biyaha nadiifka ahi waxa ay badbaadinayaan nolol soo gudbintan fariinta wacyigelinta waxaa iska kaashaday hay-adda yunisef iyo hirda waxaan idiin baahiyey warbaahinta markabley hirkeeda f m siddeetan sideed dhibic sideed megahatis mahadsanidin dancabka ma jirin cagaahiyo gacmahayo